Dowladda hoose ee degmada Ceynaba ayaa ka bilowday magaalada olole lagu buufinayo goobaha biyo fadhiisinka ah si aynan uga dhalan khataro dhinaca caafimaadka ah waxaa ka qayb galay furitaanka ololahan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee degmada Ceynaba iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose iyo bulshada qeybaheeda kala duwan yaasiin cali axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee degmada Ceynaba ayaa ka warbixiyey ololaha ay sameeyeen anagoo ah tiimkii dowladda hoose degmada caynaba nadaafada iyo bilicda waxaweeye degmada waxaanu saaka sidii caadada ahayd xilli roobaadka ay tahay awgeed aanu waxaweeyaan ka shaqaynaynay nadaafadda guud ee degmada halkaasoo aanu waxaweeyaan naaftaynaynay oo waxaweye buufinaynay balliyada iyo meelaha wadajirka loo wada leeyahay ee bulshadu ay wada leedahay sida balliyada iyo ceelka biyaha waxaweeyaan waa xilliyo roobaad xanuunaha jira ay kanaacada laga qaaday xumaddu kow ka tahay oo kaambeynkii waxaweeyaan xumaddu uu ka bilaabmayo jumhuuriyadda somalilan sida aan ka dheehanayay gobollo badan oo dalka ka mid ah marka waxaan bulshada jumhuuriyadda somalilan gaar ahaan degmada cayna waxaan bulshada usoo jeedinayaa inay ka taxadaraan kanaacada iyo waxaweeye xanuunahada ay sido oo meelaha guryahooda ama dukaamadooda ama bakhaaradooda ay biyuhu fadhiyaan ay bilaahi caleeg iska buufiyaan oo ay waxaweeye naafta iskaga shubaan waxaa kaloo bulshada u soo jeedin lahaa meelaha ganacsiga ah ee waxaweeyaan ama guryaha xaafadaha ah ee biyo fadhiisinka ah inaan ilaahay waxba ku yeelay inay iskaga shubaan waxaweeyaan dhowr ciida ama dhagaxa marka waxaan idiin soo jeedin lahaa bulshooy aynu ka wada sheeqayno bilicda iyo quruxda iyo nadaafadda degmada dowladda hoose ee degmada ceynaba ayaa muddooyinka aba ka waday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada ceynaba olole lagu buufinayo goobaha biyo fadhiisinka maadaama hadda lagu jiro xilli roobaadka dayrta